xarumaha caafimaadka lagu baaro cudurka kansarka ee soomaaliya garaaan muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya bukaanada uu cudurkaasi soo ridanayo iyadoo howlwadeennada caafimaadku ay sheegayaan in celcelis ahaan maalinkii ay soo gaaraan deegaanadaasi gaar ahaan xarumaha caafimaadka ilaayo afar qof oo cudurkaasi uu soo haleelay goobaha bukaanadan sida joogtada ay u yimaadaan waxaa ka mid ah cisbitaalka sumeyd oo ah cisbitaal ay leedahay jaamacadda simad ee magaalada muqdisho kana shaqeeya daweynta iyo baaritaanada cudurkaasi haddaba doctor cawaale cabdulaahi maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalkaasi ayaa wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste uga warramay korarka cudurka iyo noocyada kansarka ilaayo hadda ay arkeen ama ay dadku ka daweeyeen waxaana uu doctor cawaale cabdulaahi maxamed uu ku warceliyey
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah runtii xasan aad aad u mahadsan tahay muddooyinkan dambe waxaad moodaa markaan annaga inta badan joogno qolka visitada ama bukaaneegtada waxaad moodaa in bukaanada kansarka ay ka mid noqdeen bukaanada ugu badan ee maalin walba aan aragno taana waxaa sabab u ah dadkii oo inta badan aad moodo wacyigelin yar haysta iyo dadkiioo muddooyinkan dambe aad moodo inay isbitaaladii la xiriirayaan markii la fiirsho kale hadda markaan qiyaastii qiyaaso markii maalintii oo kale ay timaado labaatan meeyo ku dhowaad afar oo macnaheeda ay tahay boqolkiiba labaatan ama inka badan bukaanada isbitaalada booqda inay qaarkood qabaan cudurkan kansarka oo welibana meelo badan jirka biniaadanka ku dhaca aniga shaqsiyan markaan ka hadlo oo ah dhakhtar qaliin kansarka ugu badan aan subaxii markaan isbitaalka imaado aan filan karo waxaa ka mid ah kansarada inta badan dumarka ku dhaca ee naasaha ku dhaca brest cancer ay yidhaahdaan iyo kan ragga ku dhaca oo qanjirka oo prostate cancer oo qanjirka sameeya biyaha ragga badan ee sameeya labadaas ayaa inta badan aragnaa waxaa muddooyinkan dambe soo raaca kansarka xiidmaha ku dhaca oo kolonka kaas asigana wuu jiraa waxaa kaloo sii dheer kansarada asigana sida dhuuntoo kale waan arkaa oo welibana welibana muddooyinkan dambe asiga waxaad moodaa inuu sidii hore ka yaryaha laakiin waa jiraa oo weliba dhuunta hunguriga mara kaasna waa jiraa iyo kansarka kaloo ku dhaca maxaa la yidhaahdaa murqaha oo rahabdomyosarcoma iyo lafaha iyo ku dhaco kale sarkoomada maxaa la yidhaahdaa ostiosarcomadi kuwaas ayagana waa aragnaa doctor cawaale maxaa u sababa in waqtigan uu muqdisho ku soo bato cudurka kansarka magaalada iyo miyiga labadaba wuu jiraa welibana aniga dadka aaminsanaan ahay dad badana waxay ku xiraan xaalada dalkaisbedelisa environmentiga oo raashinka cunaynaya waxyaabaad laakiin aniga waxaan aaminsanaha dadka genetic inay jirto awoyaasheen hore waa dhima jireen nobody knows them sababay u dhinteen lama yaqaano ayayaal badanaa dhintay sababtay u dhinteen lama yaqaano laakiin hadda waxa fududeeyey waxaa waaye cilmiga aqoontii oo timid dhaqaatiirtii oo aqoontooda aad u fiican tahay iyo ayaa taasaa fududaynaysa in kansarada hadda badashadu dhaqaatiirta cisbitaalkiina sidee ula tacaashaan dadka uu soo rito xanuunka marka ay noqoto dhinaca daawada daaweynta mar walba waxay ku xiran tahay stageka uu maraayo ama waxaan ula jeedo heerka uu maraayo annagana dhibaan qabnaa soomaali haddaan ahnay kansarka inta badan waxaan ogaanaa xilli dambe mar xeerii fandaal kala dhaceen oo wakhti dambe ah taana marka waxay keenaysaa in la daaweyn karin kansarka dhibaatada kale oo daawadiisa kala kulma waxaa ka mid waxaa loo baahan yahay gruup oo dhaqaatiira ama koox dhaqaatiira oo ugu horeeyo dhakhtarkii qaliinka oo ku xiga dhakhtarkii buurada daawada ku daaweyla oncology dhahaan oo loo baahan yaha dhakhtar oo radiology oo raajadii wixii saari lahaa dhakhtar radiation oo shuaca ku daaweyn lahaa dhakhtarka cadadka baari lahaa qaar ka mida waa haysana qaarna ma haysano oo ay ugu horeeyaan dhakhtarka radiationka iyo qalabka radiationka loogu talagalo qiyaas wadan labiiyo toban milyan ama shan iyo toban milyan ah oo hal xarun oo kansar aan lahayn taana waxaa sii dheer oo mar walba inaan maskaxda ku hayno radiationkii loogu talagalo ama shuacii loogu talagalo oo soomaali inta badan u aada hindiya iyo wadankan la yidhaahdo turkiga loo aado wadanka ma yaalo taana marka waxay muhiim u tahay in laga wada fakaro dadka dhan wada istaagaan shacab iyo xukuumadba ugu dambayntii maxaa ka mid a calaamadaha lagu garto xanuunkan marka uu qofku asiibo maxaase loo baahan yahay in la sameeyo si cudurka loola tacaalo runtii marka hadda naasaho kale laga hadlayo kale wuxuu ku garan karaa inuu dareemo buro ama wax kuusan oo ka dareema naaska gabadha ay ka dareento nambar laba xanuunoo kale ayuu dareemi karaa nambar saddex in naaska weynaado oo aad kan kale ka weynaado oo burada cudurada darteeda afar dheecaan inuu yimaado waxyaabaha lagu garan kara kamid ah oo naaska dheecaamo qoyaan ka socdo dhuntoo kale calaamadda ugu horreysa qofka lagu garan karo waxaa ka mid ah inay tubada xiranto uu qofkii raashin qaada waayo biyaha cabi waayo raashinkana qaada waayo iyo qofkii inuu sii caatoobo xiidmahoo kale qofkii wuxuu ku dhahayaa waa saxroon waayo inkastoo hadda soomaalida caan ku tahay inuu qofka afartii sideed saac iyo saddex bir uu saxroonin laakiin kan wuxuu caan ku yahay wuxuu ku dhahayaa bil maana saxroonin marka bil qof aan saxroonin waa dareemi kartaa in xidmo xiran yahay iyo inuu qofkii uu miisaankiisii hoos u sii socdo kan dhiigoo kale waxaa lagu gartaa qanjirada aad u barara ilmaha yaryaroo kale qanjirada kilkishoo kale qanjirada ku yaalo gumaarkoo kale runtii ani waxaan ku talinayaa qof kasta oo calaamadaha hadda aan kasoo hadlaayo oo ama nabar aan raysanaynin qoyaan leh cunto aan cuni karin caato noqday inuu horta dhakhtarkii la xiriiro ta labaad oo ah maxaa la samayn karaa annaga maxaan qaban karnaa annagoo kale anoo kale hadda ka dhakhtar ahaan qalliin waxyaabaha ugu badan aan samayn karo waxaa ka mid ah inaan buradii arko kadibna aan qiimeeya cadka qaado diro laakiin markuu stage three iyo four gaaro kale wax badan kama qaban karo waxaa u baahanahay inaan dhaqaatiirtii raadiyeesha keeno runna aan kuu sheego dalkeena dhaqaatiir ma joogaan oo daaweysa oo raadiyeesha ku daaweysa oncology hal ama laba dhakhtaraa la sheegaa labada dhakhtarna kuma filna wadan oo shan iyo toban milyan ah tan ugu muhiimsan waxay tahay in xarun kansar la helo kaasi waxa uu ahaa doctor cawaali cabdulaahi maxamed oo u warramay wariyaha v o a xasan kaafi qoysyaalkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a